إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toban askari oo ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa ku nafwaayey weeraro shalay ku qabsaday qaybo ka mida gobollada baay iyo bokool waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarka miin ah oo loogu dhigay meel u dhow namber lixdan oo ka tirsan shabeellaha hoose maxkamadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa xukun qisaasa ku fulisay nin horay u dilay qof kale waxaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay sii daysay sarkaal gacanku dhiigla ah oo muqdisho ku dilay qof shacab ah golaha nuuqabada wilaayada islaamiga ah ee baaya bokool ayaa ka hadlay howlgallada ka dhanka ah ciidamada xabashida etoobiya ee ku sii kordhaya gobolka munaasabad ballaaran oo lagu furayey suuq lagu iibiyo xoolaha ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mid ka mida indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay shirkii fashilmay ee dalka jabuuti lagu qabtay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan warka dibaddana dagaalooga u dhashay dalka liibiya ayaa magaalada misraata la meeldhigay kacbada qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka qayb qaadanayso xallinta kacdoonnada ka socda dalka maraykanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan toban askari oo ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa ku nafwaayey weeraro shalay ku qabsaday qaybo ka mida gobollada baay iyo bokool warkaas iyo war kale oo ku saabsan golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baaya bokool oo ka hadlay howlgallada ka dhanka ciidamada xabashida etoobiya ee kusii kordhaya gobolka waxaa noo faahfaahinaya wariyaheenna maxamed cali aadan wararka ka imaanaya wilaayada islaamiga ee baaya bakool ayaa ku waramaya in maalintii shalay weeraro qaraxyo ah lala beegsaday ciidamada xabashida etoobiya weeraradan oo gaarayay ilaa toddoba qarax ayaa xabashida lagula beegsaday inta u dhexaysa bardaale iyo yurkud oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool qaraxyada kadib ayaa waxaa ciidamada itoobiyaanka qabsaday kamiin markii dambe isku bedelay dagaal xoogan toban askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ayaa halkaasi ku qurbaxay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay iyo bokool ayaa bogaadiyey jabkii ciidanka xabashada itoobiya ku gaaray weeraradii dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayadaasi ugaas aadan deerow xasan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada baay iyo bokool ayaa si gaar ah usoo hadal qaaday weeraradii ugu dambeeyey ee xabashada lala beegsaday maasha allah horta aadaad u mahadsan tahay howlgalladaas aada iyo aadaan u bogaadinaynaa hadda jabka kasoo gaaray salibiinta etoobiyaanka aada baan ugu faraxsannahay waana bogaadinaynaa muslimiintana allah ha guuleeyo haddii ay qaraxyo tahay haddii ay bilayskii askartooda tahay intaba waa bogaadinayna insha allah ayaamahana waxaa ka socdaa wanaag badan qasxa dheeri iyo inta udhexaysa dardaale toban maalmood ku dhawaad ay ku jiraan toban maalmood waxay ku jiraan dardaale iyo yurkuud inta udhexaysana marka nimankaas adajadii halaag bahayo oo insha allah annagana waxaan leenahay allah u ziyaadiyo hadday u badato waa konton kilomitr ama wax ka yar iyay isu jiraan bardaali iyo fasax dheere marka insha allahu toban maalmood ku dhawaadna way isu jiraan haddii mijaasiintaa hortaagan insha allahu waxaan ilahi uga rajeynaynaa inuu gacantooda ku asiibo waxay tilmaamaysa taas laciifnimadooda iyo say u jabeen marka insha allah allah u ziyaadiyo jab iyo halaag baa ka haysta kulley haddee waktigii ay naga tegi lahaayeen oo ay wadankooda aadi lahaayeen baa la joogaa dhanka kale wuxuu ka hadlay weerarkii dhowaan ciidanka dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka degmada xudur ee gobolka bakool dagaalkaas waxaan kala soconaa hadde inay jab iyo naasibeel uu ku dhacay nimankaas aadna loo asiibay dad badan uu gaaray ilaa iyo konton iyo wax dheer lagu dilay qaniimo badan laga helay marka insha allahu hadee muslimiin awalba waxay ka ahaayeen axaabiish oo ethoobiyaanka iyo waxaas ku gabada marka insha allahu hadee inay dhamaadaanna hadee ilaah ugu talagalay insha allahu mujaahidiintana gacantooda alla ku asiibay horta ayagaaba afkooda ku qurtay in dad badan uu gaaray la sagaal iyo ninkii la dhihi jiray guddoomiyihii gobolkaas ayagaaba afkooda ku qortay inuu jab iyo halaag ka dhacay oo ciidamo badan ay ku lecdeen loo qaaday dhaawacyadooda ilaa iyo xamar iyo meel walba haddee dhibkaas hadee insha allah waxaan leenahay allah ha u ziyaadiyo kolley mujaahidiintana ilaahay gacantooda ku asiibay waana ku faraxsannahay muslimiinta dhammaan way ku diibsanayeen insha allahu dhibka gaaray iyo jabka nimankaa gaaray ciidamada xabashida etoobiya ayaa si xun ugu la-anaya wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool halkaas oo marar badan lagula beegsaday weeraro kala duwan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka warkaasi war kale oo ku saabsan hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo labo kale oo ku dhaawacmay weerar kamiin ah oo loogu dhigay namber lixdan oo ka tirsan shabeellaha hoose waxaa noo faahfaahinaya wariyeenna haashim cabdinaasir magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo gobolka shabeellada hoose waxaa xalay iyo shala galab ka kala dhacay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddaan ku horeyno magaalada muqdisho askari si gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada kaaraan ku dilay sarkaal caan ahaa sarkaalkan oo la ohan jiray cabdulaahi bariise kana tirsanaa kuwa canshuuraha ayaa lagu toogtay xalay xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan muddo kadib dilkiisa waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah kuwaas oo meydkiisa u qaaday dhanka c i d da si ay u soo baaraan una ogaadaan meelaha xabadaha looga dhuftay sidoo kale waxaa shala casirliiq ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay weerar dhabagal ah oo loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay mootooyin lix gaaraya goor ay marayeen meel u dhow lambar lixdan ayaa sida aan xogta ku helnay waxaa lagu dhoobay rasaas taas oo keentay in la dilo hal askari kana cararaan mootooyin saddex ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay mootooyinkii iyo agabkii kale ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka hamiin hore ayay ahayd markii milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen ciidamada shisheeyaha ee haystay jannaale qoryooley buulomareer danaw iyo baraawe maxkamadda islaamiga ah hiiraan ayaa xukun qisaasa ku fulisay nin horey qof kale u dilay warbixinta warkaas waxaa noo haya wariyaheenna maxamed ciise xukunkan qisaaska ah oo ka dhacay deegaanka show oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu fuliyey nin horey u dilay qof kale oo muslim ah islamarkaana aan waxba galabsan xukunka ayaa yimid kadib markii ay maxkamadda soo gaartay dacwad taasoo uu sharaxad ka bixiyey qaadiga ujeedda xukun maxkamadeed taariikhda hijiriyada markay ahayd toban iyo toddobada bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo kow waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jalalaqsi horteeda yimid mudaci kayley cabdulle calay asigoo dacweynahayo daawuud aadan muumin kuna dacweynayo in uu dilay wiilkiisii oo la dhihi jiray daawuud kayley kuna dilay toorey si kas ula kac ah intaa kadib maxaa dhacay kadib maxkamadda waxay su-aashay dacweysanaha daawuud aadan muumin wuxuuna yidhi daawuud aadan muumin haa waan dilay si kas ahaana ku dilay tooreyna waan ku dilay intaa kadib qaadigu wuxuu sheegay in maxkamaddu ay dhowr arrimood u bandhigtay dadka ninka laga dilay kadib maxkamadda waxay u bandhigtay kayloy cabdille oo ah dacwoodihii maqtuulka aabihii ah in uu diyo qaato ama iska cafiye cafi majaan ah ama uu qisaasto kadib wuxuu yidhi kayley waxaan rabaa in la i qasaaso walaayada ayaana iga wakiil ah kadib maxkamadda waxay raadisay warisadii kale ee marxuumka dhintay sida wiilkiisa oo la yidhaahdo bashiir daawuud iyo hooyadiis oo bilcaanta ilmaha u dhashay oo la yidhaahdo faatimo yuusuf iyo gabarhtiisa oo xaliima daawuud la yidhaahdo dhammaantood waxay isku waafaqeen in loo qasaaso walaayada ayay u wakiisheen in qasaastaas loo fuliyo markaas kadib ayay maxkamaddu si rasmi ah ugu dhawaaqday xukunka kadib maxkamadda marka ay dhegaysatay dacwoodaha dacwadiisa iyo dacweysanaha jawaabtiisa ouna qirtay qiraalkiisa ayay ku xukuntay daawuud aadan muumin in la dilo dil qasaas ah waxayna u cuskatay xukunkaas kow suuratulbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sagaal laba suuratu nisaa aayadda boqol soddon iyo shan saddex suuratu lmaa-ida aayadda afartan iyo shan afar albayaan jiska kow iyo tobanaad safxada laba boqol sagaashan iyo toddoba shan mulakhasulfaqiyu jiska labaad safxada lix boqol iyo sagaashan haddane waxa weeyaan xukunkii oo fula xukunkii qisaaska ahaa ayaa sidaasi ugu dhacay fagaaraha deegaanka shaw alle wuxuu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay in qisaastu ay inoogu jirto nolol waxaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay sii daysay sarkaal gacanku dhiigla ah oo muqdisho ku dilay qof shacab ah waa kan wariyaheenna cali aadan oo ka waramaya toddobadii bisha aynu ku jirno janaayo waxay ciidamada dowladda federaalka muqdisho ku dileen nin ka mid ahaa dadweynaha oo la odhan jiray maxamed cali cilmi dilkan ayaa waxaa si bareer ah u geystay sarkaal ka tirsan booliska dowladda federaalka sida ay sheegeen ehelada dhibka loo geystay oo shalay saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho odayaasha beesha xawaadle waxay sheegeen in uu dhibkaas ka soo gaaray dowladda federaalka maxamed cali cilmi baxuur oo lagu dilay ex control laga soo qabtay ninkaas walaalkeen ah oo nolol lagu qabtay kadib ay xamar dhexdiisa meel ka mid ay ku dileen kadib ay qaadeen isbitaal madiine ay geeyeen markay isbitaalka madiine ay geeyeen oo la yidhi qalitaan waay asagoo dhaawac ah ninkii dilay oo dhakhtarkii uu yidhi ehelkiisii ha la keeno ninkii dilay ayaa u saxiixay oo yidhi anaa ehelkiisa ah nimanka si ay dhiida oo arrintaas inta ninkii dilay ninka soo xiray haddana sii daayey arrintaas waa daba joognaa haddaan nahay dhaqanka xawaadle waa daba joognaa ma qaadanayna mana qaadan doonno mana yeelayno dhulka ay haystaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa toddobaad walba ka dhaca dilil ay geystaan ciidamada sidaasii ka duwan gobollada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab qofkii qof dilo waa la soo qabtaa kadibna maxkamadda ayaa xukunta iyadoo ehelada loo madax bannaaneeyo inay diyo qaataan iyo in loo qisaaso iyo inay iska cafiyaan shalay ay ahayd markii deegaanka show ee gobolka hiiraan uu ka dhacay xukun qisaas ah kaas oo lagu fuliyey nin hore qof u soo dilay munaasabad ballaaran oo lagu furayay suuq lagu iibiyo xoolaha ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixinta umuurahaas waxaa noo haya wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi munaasabadanna u ahayd mid si heersare loo soo agaasimaya way kasoo qaybgaleen qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiin iyo sidoo kale culimo ayaa waxaa xarigga looga jaray suuq cusub oo laga hirgeliyey degmada buuqa qable ee walaayadii islaamiga ee hiiraan suuqan ayaa waxaa lagu kala iibsan doonaa xoolaha nool sida geela lo-da iyo ariga waxaana hadda si toos ah kaga shaqaysta qeybaha kala duwan ee ganacsatada qaar ka mid a ganacsatada ka shaqaysata suuqan ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah dareenkooda ku aadan suuqan cusub oo ay hirgelisay walaayadii islaamiga ee hiiraan ayay ka warameen nuur axmed cabdialiira magaciida waxaan joognaa suuqda buuqda aqablo xoolaha suuqa suuq saakinna farax geli waaye jawi ulul fiicanna ku bilowday aadna farax geli waa erigii iyo looda iyo geela intaba waa dallaalaa wallaahi shalay iyo maanta si fiican aandhaha loo kala qaaday magacayga waa xasan maxamed yuusuf wallaahi suuq aad iyo aad u weyn waaye aad iyo aad u weyn hadda gobolka hiiraanba suuqa ugu weyn waaye maanta u noqday alxamdulilah marka waa suuq aad iyo aad u weyn waaye ganacsi badanaa ka socdo wilaayadan mataqaana iyadaa sabab u heyd inay meeshaan socoto si fiican bay howsha u socotaa waana lagu najaxay ummaddana way ka wada faa'iidaysatayo alxamdulilaah waa lagu najaxayaa sidaan rajaynayn waana bilaabatay shaqadiisa mashaariicda horumarineed ee ka socda walaayaadka islaamiga ah ayaa sii kordhaya waxaana suuqan laga furay degmada buuqa qable oo ku soo aadaya iyadoo dhowaan sidaanoo kale mashaariic horumarineed laga sameeyey degmada ceelbuur ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud mid ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay shirkii fashilmay ee dalka jabuuti lagu qabtay dowladda federaalk iyo maamulka somalilan sida uu faahfaahinta warkaani ku eegayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali iyadoo shir magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ay ku yeesheen dowladda federaalk iyo maamulka somalilan uu natiijo la-aan ku dhammaaday inkastooo la sheegay in la magacaabay guddi farsamo oo arrimahaasi dharaandheereeya ayaa arrimahaasi waxaa ka hadlay cabdiraxmaan shiilow oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada jubbooyinka wuxuu sheegay in markii horeba ay filayeen in shirku aanu miro dhali doonin oo halbacaad lagu lisay uu ka dhigan yahay maadaama etoobiya ay garwadeen ka ahayd ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa shirka dhex fadhiyey wuxuuna nabadoon cabdi shiilow sheegayaa in etoobiya aanay ogolayn in laba qof oo soomaali ah ay nabad ku wada noolaadaan iska daa in soomaalida guud ahaan midowda ee shirka inuu fasilmaadeen waa wax iska cad weeye oo nin kasta uu garanaya inuu fasilmahayo waxaa dhex fadhiyo oo shirgudoonkaa ninka la yidhaahdo abiy axmed ama ninka etoobiya madaxda ka ah etoobiya iyo soomaalina hadee waxaan isu waxay isu yihiin waa la yaqaan nimanka etoobiya waa waxaan hadda kala qaybiyey soomaaliya oo laanlaan u bixiyey oo tobanka meelood u qaybiyey marka shir etoobiya ay hogaaminayso oo moogtahay ninka madaxda etoobiya ka ah uu fadhiyo shirgudoon ka yahay in kasta oo wax garanaya ama qof kastoo caqli leh oo soomaaliya ah waa og yahay in muxuu ahaaye ay shirkaas wax natiijana ka soo baxayn sidaa darteed meeshaasoo adeer waxaa weeye wax khayr ah oo aan ka firaynay ama ka soo baxahay ama muxuu ahaaye khayr ah ma jirin awalba oo wadada dee khayraad dad khayrba ma ahayn etoobiya waxa ay doonaysaa in soomaaliya gebi ahaanteedba ay yeelato islamarkaasina soomaalida iyada lagu biiriyo ra-iisul wasaaraheeda ayaa dhowaan waxa uu sheegay in waaxaha amaba laamaha kala duwan ee dowladda federaalk ahi ay u ogolaadeen in soomaaliya etoobiya lagu daro dagaal ooga u dhashay dalka liibiya ayaa magaalada misraata la meeldhigay kacbada wararka naga soo gaaraya waddanka liibiya ayaa sheegaya in hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka khaliifa haftar uu shaaca ka qaaday inay dhulkay difaacayaan uu yahay dhul barakaysan muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa waxaa kasoo muuqanaya sarkaalkan oo lagu magacaabo maxamuud alwarfaali kaasoo ciidamadiisa u sheegaya in weerarka ay ku hayaan magaalada misraata uu la mid yahay mid ay ku difaacayaan kacbada dad u badan culimo ayaa durbadiiba bilaabay inay raadiyaan hadalkan kasoo yeeray ninkan oo isku meeldhigay misraata iyo kacbada hadalka dagaaloogahan ayaa ku soo aadaya xilli hogaamiyihii suufiyada dhuusamareeb macalin maxamuud uu afar sano ka hor sheegay in xajka loo soo raray dhuusamareeb loona soo xajiyo liibiya waxaa ku sugan saraakiil ka mid ah rajiimkii khadaafi uu soo tababaray iyadoo aan ognahay in khadaafi uu hadda ka hor ku xadgudbay qur-aanka kariimka ah halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka qayb qaadanayso xalinta kacdoonka ka socda dalka maraykanka golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay isniintii shalay inuu qabanayo wadahadal degdeg ah maalinta arbacada oo beri ah isagoo ugu kuurgeli doono eedeymaha midab kala sooca nidaamsan naxariis darrada booliiska iyo adeegsiga rabshadaha iyo kacdoonnada maraykanka maraykanku xubin kama aha afartan iyo toddobada gole oo xaruntoodu tahay jinefa kadib markii ay isaga baxday laba sano ka hor si ay yahuudda ugu garab istaagto gumaadka muslimiinta falastiin iyo bo-obka dhulka barakaysan maraykanka ayaa lagu eedeeyey in nin caddaan maraykan ah uu si xun u dilay nin kale oo madow maraykan ah taasina ay ka dhalatay mudaaharaadyo kacsan oo ka socda guud ahaan dalkaas hay-adaha xuquuqul insaanka sheegta iyo qaramada midoobay ayaa aada uga walaacsan xaaladda kacdoon ee ka taagan maraykanka iyo dilka ninkii madowga ahaa muddada uu taagan yahay kacdoonka maraykanka waxaa caalamka islaamka ka dhacday xadgudubyo badan oo uu geysanayo maraykanka waxaana la yaab lahay in aanay hadal hayn hay-adaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee kulanka la iclaamiyey arbacada berito ah ayaan la ogeyn waxa uu soo kordhin karayo xilli maalinba maalinta ka dambayso ay sii kordhayso cadhada dadka madowga ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa